Iminka waxaynu bilaabaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii korintos salaan iyo mahadnaqid bawlos oo rasuulkii ciise masiix ku ah doonista ilaah iyo walaalkeen timoteos waxaannu warqaddan u qoraynaa kiniisadda ilaah oo korintos ku taal iyo kulli quduusiinta aqaaya oo dhan jooga nimcaha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix waxaa barako leh ilaaha ah aabbaha rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha naxariista leh iyo ilaaha gargaarka oo dhan ka naga gargaara dhibtayada oo dhan inaannu kuwa dhib kasta ku jira ugu gargaari karno gargaarka ilaah nagu gargaaray waayo sida xanuunsigii masiixu uu noogu badan yahay sidaas oo kalena gargaarka yagu xagga masiix wuu noogu badan yahay haddii lana dhibo waa gargaarkiinna iyo badbaadintiinna aawadood haddii lana gargaarana waa gargaarkiinna aawadiis kaasoo yeesha dulqaadashada aannu ku dulqaadanno isku xanuunsiga aannu annaguna ku xanuunsanno oo rajadayada aannu idin qabnaa waa hubaal annagoo garanayna inaad tihiin kuwo xanuunsiga qayb ku leh sidaas oo kalena waxaad tihiin kuwo gargaarka qayb ku leh walaalayaalow dooni mayno inaad ka garaad la'aataan waxa ku saabsan dhibtayada ee xagga aasiya nagaga dhacday in hoos aad la noogu celiyey si xooggayaga dhaafsiisan sidaas aawadeed ayaannu xataa nolosha uga quusannay laakiin annaga qudhayadu waxaannu naftayada ku haysannay xukunka dhimashada inaanan naftayada isku hallayn laakiin inaannu ilaah isku hallayno kan sare kiciya kuwii dhintay isagaa naga samato bixiyey dhimasho saas u weyn wuuna na samato bixin doonaa kan aannu rajaynayno inuu weliba na samato bixin doono idinkoo nagu wada kaalmaynaya baryadaad noo baridaan in barakada lana siiyey kuwo badan daraaddood dad badan ay ku mahadnaqaan aawadayo bawlos daacadnimadiisii waxaannu kufaanaynaa qalbiga yaguna marag furayaa inaannu dunida ugu soconnay quduusnimo iyo daacadnimo xagga ilaah ee uguma aan socon xikmadda jidhka laakiinse nimcada ilaah oo khusuusan xaggiinna wax kale idinsoo qori mayno waxaad akhridaan oo aad garanaysaan mooyaane oo waanan rajaynayaa inaad sii garan doontaan ilaa dhammaadka sidaad si ahaan noogu garateen inaannu faankiinna nahay sidaas oo kale idinkuna kayagaad tihiin maalinta rabbigeenna ciise bawlos imaatinkiisuu dib u dhigay hubaalkaas daraaddiis ayaan doonayay inaan horta idiin imaado inaad barako labaad haysataan iyo inaan idiin sii maro ilaa makedoniya oo haddana aan makedoniya ka imaado oo aan idinku soo noqdo idinkuna inaad xagga yuhuudiya ii ambabixisaan haddaba markaan waxaas doonayey miyaan rogrogay ama waxaan goosto miyaan u goostaa sida uu ninka jidhka raacaa u goosto inay xaggayga noqoto haah haah iyo maya maya laakiin sida uu ilaah aamin u yahay hadalka yagu xaggiinna ma aha haah iyo maya waayo wiilka ilaah oo ah ciise masiix oo aannu aniga iyo silwanos iyo timoteyos dhexdiinna kaga wacdinnay ma ahayn haah iyo maya laakiin xaggiisa waa haah waayo in kastoo ay badan yihiin ballamadii ilaah waxaa isaga xaggiisa ku jira haahda oo weliba xaggiisa waxaa ku jira aamiinta in xaggeenna ilaah laga ammaano laakiin kan ina wada xoogeeya xagga masiixa oo ina subkay waa ilaah kan haddana ina shaabadeeyey oo carbuunta ruuxa inagu siiyey qalbigeenna laakiin ilaah baan markhaati ugu yeedhayaa xagga naftayda waxaan korintos u imaan waayey inaan idin turo ma aha inaannu sayid u ahaanno rumaysadkiinna laakiin waxaannu nahay kuwa idinla wada shaqeeya farxaddiinna aawadeed waayo rumaysad ayaad ku taagan tihiin